bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh duhur fayla dhugunsadayaal ha ka dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhawaa qodobada warkaan isinka dhugunsado doontaan weliba iyo shal iyana shir kudhihii dalka nigeria oo iyo ku qayb galin wasiiro ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed faahfaahin ayaa lagu helahay qarax ismiidaamin ee uu ku dhihi magaalada muqdisho dacwad kudhin ee dowladda federaalk soomaaliya oo lan gudbiyey maxkamadda i c c guddoomiye cusub oo lag magacaabay degmo ku tirsan gobolka gadaa ciidamo ku tirsan amisom oo lalabeegsaday qarax khasaare jeysaday galmudug oo ciidamo fara badan andaad guraytay guraceel iyo sababta sheentay diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee somalilan oo geeka laha gebagabeeyow mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalk soomaaliya oo booqday deegaanka xingalool ciidamada militariga soomaaliya iyo han amisom oo iskaaladayan oo howlgal ku dhina al-shabaab sameeyeen akhbaaraadka dhinaankan weliba ay siinka dheegi doontaan ergeyga maraykanka ee geeska afrika oo ku wajahan suudaan maalmo kureed afgembigii fashilmi waayahay duhur fayla dhugunsadayaal waa duhurnimo sabta ee taariikhdan iyo ka eedanta labaatan iyo shanta bilo sagaalaad lamadukii labaatii kowta intaas weliba ayo haayana qodobada warkaana duhurnimo ee faahfaahintii oo kolkodhow iyo dhiiga doontaan inis diyaariyo fayla duhur fayla dhugunsadayaal kudhawaad tuman qof ayaa ka dhimatay qarax lan adeegsaday baawur laha kabuuyi walyaabo qaraxayan oo geegka sabte ee kudhihi magaalada muqdisho agagaarka madaxtooyada soomaaliya gaar ahaan isgoyska ceelgaabta afhayeenka ciidanka booliiska ayaa sheegay sidoo kaleed iniyo ka dhaawacmeen sagaal qof hanasayti oo hadda xaaladii caafimaad lala tacaalahay ayaa lakala tacaalahay isbitaalada magaalada muqdisho dadka ka dhimid ayaa weliba ayna iska jarana saraakiil dowladeed iyo dad shacab ee u goobta maraayay laamaha ammaanka ayaa sheegaan in lakuyaaweyni khasaare iyo sii kororaan maadaama ayo jiraan dhaawacyo badan oo la deersiyay isbitaalada qaraxan ayaa weliba lan adeegsaday baawur laakabuyi walyaabo qaraxayan welibana ku dhiyay hiraabnimada tange ee geeka magaalada muqdisho weli faahfaahin ayaa ka korora wararkani barnaamijyadana dambe ayaa ka dhiiga doontaan qodobkaasi dhinii kaleed wasiirka wasaaradda qorsheyntii maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane axmed midoobe nuunow iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib udhiska iyo guryeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed cali xasan oo maalgamoonba ku sugnaayeen dalka nigeria gaar ahaan dowlad goboleedka kaduna iyo weliba ay ku qayb galeen shirka maalgashiga ee kaduna oo la hangaawayo cadinvest shirkun ayaa weliba si wadajira anfurana madaxweyne ku-xigeenka nigeria iyo madaxweynaha kaduna state mudane naasir al rufaaci welibana ha ku qayb galay wafuud caalamiga oo kushal dareertay wadamo iyo shirkada maalgashi weliba shirkada weliba intii shirkunkusu dareeray laha ka bandhigay fursadaha maalgashi ee kujara guud ahaan dalka nigeria gaar ahaan dowlad goboleedka kaduna casuumaadan wasiirada ku dareeray dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba iyo daba dareertay booqashadii dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis axmed lafti gareen iyo wafdu soo hogaamiyey iyo ka seedeen kaduna ee kaasayti oo la kamid taanayay lamada maamul ee kaduna iyo maamulka koonfur galbeed waana la kashal saxiixday heshiisiiskaali oo dhinacyo badan leh ururyo ka midaysan yihiin ganaas qareenada soomaaliyeed ee qurba joogta oo fidjoneeyey magaalada melbourne ee dalka australia ayaa dacwad ku dhin ee dowladda federaalk soomaaliya aan gudbiyeen maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c gudoomiyaha ururka garyaqaan yuusuf cabdi faarax oo la hadlayay v o e da ayaa weliba uuse sheegay gudoomiyaha ururka sayti garyaqaan yuusuf cabdi faarax oo la hadlay v o e da weliba uuse sheegay in dacwadii oon gudbiyeen dowladda federaalk iyo etato ku kooban afarkiis oo wiin oo yoon haysadan dowladda federaalk soomaaliya garyaqaan yuusuf cabdi ayaa weliba kiisaska dacwadii oo gudbiyeen gudbiyeen maxkamadda i c c ee magaalada heeg ee kushal sheegay kiiska ikraan tahliil faarax oo haytay sarkaalad ku tirsanaaytay hay-adda nisa ee dalka ee qaranka iyo dadkii la kaxasuuqiyay magaalada tan ee baydhabo cunaqabatayntii dowladdii ee karugdi ee magaalada kismaayo xilligii doorashada ee maamul goboleedka jubbaland iyo dhalinyaradii lanqaadiro kaleed gudoomiyaha ururka garyaqaanada ya yuusuf yaa weliba uusan carabka ka adkayay in maxkamadda dembiyada i c c iyo ku gudoontay kiiska iyo ungudbiyeen islamarkaa saytin wali war ay oo ku sugayeen baaritaanada kiisaska sayti maadaama uusan sheegay in maxkamadda aan yaalan kiisas kala uu soo sii hadalaya garyaqaan yuusuf cabdi faarax ayaa weliba uusa tilmaamay inay hatay oo gacanta ka hayeen kiisas kaleed oo kuyo ku midayeen xasuuq uusa sheegay inaysu ka dhihi magaalada dhuusmareeb xasuuq kudhihi deegaanka bariire iyo dhibaatooyin kale ooyo ka jaran kufsi lajaysadii sababta sheentay in xilligan dacwadda kudhin ee dowladda federaalk soomaaliya yon gudbiyeen qareenada ee maxkamadda i c c ya weliba gudoomiye yuusuf uusa ka sheegay inay eta inay hobadahayn dhibaatooyinka linjaysido dadka shacabka ee islamarkaasay tiniyo digniinyo unka dhikahayaan arantun xukuumadaha kale ee talada qobado doona silin ilaaliya xuquuqda shacabka gudoomiyaha gobolka gede ee dowladda federaalk soomaaliya axmed buule garaad canjeex iyo gudoomiyaha cusub yaa gudoomiye cusub magacaabay degmada doolow ee gobolka city ee gede kuriid markii xilka qaadis ku sameeyey gudoomiyihii hore ee degmada wareegta usaasaari gudoomiye axmed buule ayaa weliba xilka gudoomiyaha cusub ee degmada doolow lanka magacaabay inuu sanagada maxamed xuseen cabdi lafey oo bedelow gudoomiyihii hore ee degmada sayti cali faarax mire wareegtadan yaa weliba la kacadeeyay in gudoomiye cali faarax ee xilka qaadista ka sameeyey uusan lunsadii ama qaadadii dhaqaalaha iyo la haayeen dadweynaha kanool doolow taasaytin iyo shaantii inay xilka laku qaada gudoomiyaha gobolka gede ee dowladda federaalk soomaaliya axmed buule garaad canjeex ayaa waliba laamaha amniga degmada faray inay la shaqeeyeen gudoomiye maxamed xuseen cabdi ee la magacaabay maamulka degmada doolow dhinii kaleed kolonyiyo la dareeran ciidamo ku tirsan haan midowda afrika ee amisom yaa waliba qarax miine nooca dhulka la geliyo la kala fiirsaday duleedka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe qarax uun lala fiirsaday ciidanka amisom gaar ahaan haanka kujeeda burundi ayaa waliba ku dhaladay khasaarin iska jara dhimasho iyo dhaawaco iyo diiran ciidamo saaranayay ee baawur kumid ee kolonyada oo kasii jeeday degmada mahadaay al-shabaab yaa wararyo ku qoreen baraha ee internetka iyo kaleyinya weliba ka sheegana inay qaraxee ka dhihi duleedka degmada mahadaay iyo ka dilintooda waa askari oo ku tirsanaayen ciidanka burundi meelahano kalen iyo dhaawaca ku dirin soo kaleed al-shabaab yaa weliba antasiti oo kasii dareen inay gebi ahaanba iyo guban baawur nooca gaashaaman ee hooyo saaranaayeen ciidanka ee dhimadeen oo socdaalka maraaya deegaanka buurane oo qiyaastay saddex kilomitran jara degmada mahadaay al-shabaab yaa marar badan qaraxyo miine ee la beegsadeen ciidanka amisom oo ku socdaalow deegaana ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyo ee shabeellaha hoose ee maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed welibaana ciidamada amisom iyo weerarada saytiha ku diiray khasaarin iska jara dhimasho iyo dhaawac dhinii kaleed maamul goboleedka galmudug yaa beeniye eena xalay ciidamo fara badan oo weeday baawurka nooca dagaalka ee omdaad gureeyay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud gureed markii meelasaytii laku dareemay abaabul iyo wadeen rag maleeshiyaad ee oo huweysan ciidamadan kubahiyey magaalada dhuusmareeb yaa xalaytii deeriyey degmada gurceel islamarkaasaytina degan dhowr meel oo ku tirsan magaalada sayti weliba aan la sheegay inay ciidankan iyo ku horseedahayaan abaabul iyo gurceel ku wadaan maleeshiya beeleeda dadka deegaanka qaarjiyo weliba ayuu wariyeen inay xalaytii gudaha magaalada iyo hagaleen ciidamo fara badan oo weydaan baawurta nooca dagaalka waaniyo dareemeen obse la xiriirtay inay dhiibsadhihii dagaalan dhexey ciidamada galmudug iyo maleeshiyaadka taliyaha ciidanka booliiska gurceel cusmaan cali huudey oo la hadlay warbaahintii weliba uuse sheegay in laamaha amniga maamulka iyo gacanbir aya ku qabada doonaan kooxaha uuse ka sheegay inay wadaan duulaan ku dhin ee laamaha amniga gurceel taliyaha booliiskiyaa waliba uuse sheegay inay maleeshiyaadka huweysan ee wada abaabulka iyo fadahayan inayo qobsadan mega degmada gurceel habahaato marnabayo oon ku aqbala doona arrintaasaytii islamarkaasaytin iyo ku horseeda doonaan een maleeshiyaadkaasis abaabulahaya magaalada gurceel ee gobolka galgaduud yaa waliba abaabul weyn iyo ku wadaan maleeshiyaadku deena ku gadoodsan dil eena hamiino ka hor ee booliiskii oon kujeysidin lan huwaysan kaasaytii oon dhimidii dhaawaca ku diiri rasaastii oon ku jawaabeen askarte waardiyaha kahaytii ee barkontarola dhinii kaleed wafdu ku dareera wasaaradda qorsheynta qaranka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa booqday deegaanka xingalool oo ku tirsan gobolka sanaags iyo oon qiimayaan baahiyaha ku jira deegaankaasi mas-uuliyiintun yaanti iyo rogeen meelaha iyo booqdeen weliba ku mid haytay dhismaha iskuulka farsamada gacanta isbitaalka magaalada iyo ceelasha biyaha ee deegaanka iyo oona dadka deegaanka la wadaageen baahiyaha mudnaanta leh ee walaku qobodan baahan bulshada deegaanka ayaa welibaa dalbadanaa qalabaynta iskuullada farsamada dhammaystirka qeybaha dhiman hosbitaalka ama isbitaalka iyo sidii magaalada yan heli lahayti ceelbiyoodiyey ka filan oo dadka deegaanka biyey oo ku qaadayaan dhini kale diiwaangelinta musharaxiinta antegan aqalka sare ee gobolada waqooyi ee dalka ayaa weliba lakwada inigeeka lahagabag waaye kuriyeed maalinta beryeyti ee lunguduba doona tababarada ergada dooradaasa xildhibaanada aqalka sare diiwaangelintan yaa bilaabatay maalintii khamiistaha itii welibaana guddiyada iyo sheegan in iyo dardar geli doonaan hanaanka doorashada aqalka sare jadwalkan yaa welibaa ku qoran in doorashada ee bilaabada doonto labaatii siyeedka bilitan oo ka beegan maalinta talaadada ee dareerta welibaana doorashadii ee ka egta soddonka bilitan sebtembar ee lamadaka labaatii kowda doorashadan yaa weliba ayaa si wadajir ee maamulahayana guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed iyo cabdi xaashi welibaana kor kula dareera ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble dhinaca kaleed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo howlgalka midooda afrika ee amisom ee soomaaliya yaa si wadajir ah muqdisho onqufureen xarunta isuduwidda howlgalada wadajirka ee lanka horjeeda dagaalamayaalka al-shabaab xafladda furitaanka xaruntan oo la kirgeliyey waaxda amisom ee xeerada xalane ayaa weliba ku qeyb galay taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal oduwa yuusuf raage iyo taliya ku-xigeenka ciidamada amisom ee qaabilsan howlgalada iyo qorshayaalka jenaraal william kitsaw shume qoraalkan waa kubahaya amisom ayaa weliba laga sheegay inay xaruntan iyo si wadajir ay maamuli doonaan saraakiila ciidamada amisom iyo haan xoogga dalka iyo oona korlanka qaada doona qorsheynta iyo isku dabaridka howlgalada militari ee kudhiniga ee ururka al-shabaab dhugunsadayaal weliba aysin dhugunsa haytana warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo haatana akhbaaraadka banaanka ergeyga mareykanka ee geeska africa jeffrey feldman yaa booqdo doona dalka suudaan toddobaadka dareera si uusan xaqiijiyay taageerada mareykanka ee dowladda dalkaasiti maalmo koreed markii mas-uuliyiinta suudaan iyo sheegaan iniyo ku horseedeen iskuday afgembi siduusa sheegay aqalka cad ee jimaaday wadahadalka khadka teleefonka iyo kuweeldhadan ra-iisul wasaaraha suudaan cabdallah hamdoog iyo la taliyaha amniga qaranka mareykanka jacks ee sullivan kureyd markiiyo bayaan hakubahi ee kureyd yaa bayaan hakubahi aqalka cad weliba la keeray weliba uuse sullivan muujiyay sidii unkugahonta maamulka biden iyo taageeran dowladda iyo hogaamiyaan xubnaha rayidka es iyo horseedan dimuqraadiyadda suudaan waani unku horjeysadan iskuday kasta oo laka carqaladeeyo ama laka leexiyo rabitaanka dadka suudaan wakaaladda wararka ee royters yaa weliba ay qortay in mas-uuliyiinta suudaan iyo sheegeen iniyo fashilyan iskuday afgembi talaadadiiyo oona ka eedayen dadkii ku dambeeyey afgembigaasi iniyo daacadan hayen madaxweynihii xilka lagu tuuriya cumar al bashiir waaniyo ku guuldaraysadan iskudaygiiyo ka fadaayen iniyo kukuliixyan gacaanka xukunka kutuuri sanadka lamadkii tomiyi sagaalkii waaniyo horseedeen marxaladda nidaamka dimuqraadiyadda waaxda arrimaha dibadda ee mareykanka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobey aa markii danba cambaareeyeen afgembigun weliban iyo kanageena ama kunagsideena taageeradii iyo unhayeen dowladda ee ku-meelgaarka ee suudaan dhugunsadayaal warkii duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo iyo antaniinka dhon warka waliba hasaare waana siinla socodsiyaano maxamed yare ah dhinaga farsamada saaxiibka cabdinuur booro oo ahaayey warkun warnimedantunreedanku kulamaana nabaday